إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xooggan oo lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo sarkaal iyo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya siyaasi ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladdii cabdiqaasin salaad xasan ayaa ku dhintay waddanka turkiga kulan muhiim ah oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo mid ka mida beelaha dega gobolka ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada ceelbuur ee xarunta wilaayadaas askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee gadow sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa isdilay kaasoo ka soo qayb galay duulaanno badan oo uu maraykanku ku qaaday caalamka islaamka sidoo kale warkeenna waxaa qayb ka ah abaalmarinno qaali ah oo la guddoonsiiyey arday qur-aanka kariimka ku dhammaysay madaraso ku taalla deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose
آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniina taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol kow iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan saddex iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xooggan oo lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo warkaas iyo war kale oo ku saabsan sarkaal iyo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday magaalada muqdisho waxaa noo faahfaahinaya wariyaheenna haashim cabdinaasir howlgalladan oo isugu jira weerar qorshaysan iyo qaraxyo ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan kaga dhacay gobollada jubbooyinka iyo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaan ku horeyno dhanka magaalada muqdisho ciidamo si gaar u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toogtay sargaal ka tirsan malishiibiyada dowladda federaalka sidoo kalena dhaawac culus gaarsiiyey askari la socday sargaalka la beegsaday sargaalka la dilay ayaa waxa uu ahaa taliya ku-xigeenka laanta canshuuraha ee dowladda federaalka waxaana uu dilkiisa si gaara kaga dhacay agagaarka kusta ee degmada hodan magaalada muqdisho dhanka kale gaare cabdi bilo ah oo ay saaraayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxaa lala haleelay qarax culus kaas oo dhimasho iyo dhaawac ka dhigay dhammaan askartii saareed gaariga cabdibilaha ah ee qaraxa lala beegsaday inta la xaqiijiyey toban askari oo ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland ayaa ku dhintay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen toban kale waxaana gebi ahaanba burburay gaarigii cabdibilaha ahaa ciidamada maamulka jubbaland ayaa goobta kaga cararay gaarigii qarax u burburiyey kaas oo la sheegayo inuu ilaa hadda yaallo halkii lagu qarxiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan lagu gumaaday askarta ka tirsan maamulka jubbaland deegaanada dhacduleedka magaalada kismaayo waxay ka mid yihiin goobaha sida joogtada ah loogu dhig bixiyo ciidamada maamulka jubbaland ee ka hoos shaqeeya ciidamada kenyaatiga ee duulaanka ku jooga waddanka soomaaliya weeraradan ayaa ku soo aadaya xilli horaantii asbuucan weeraro dhabagal ah iyo qaraxyo culus lagu beegsaday askarta bangarafta ee u carbistay maraykanka kuwaas oo duulaan qar iska tuurnimo ah ku soo qaaday deegaanka mubaarak ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana dagaaladaas lagu gaarsiiyey khasaaro iskugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo looga gubay laba gaari oo cabdibilayaal ah isku soo wada duuboo howlgalladan ayaa imaanaya xilli ay sii kordheen weerarada ka dhanka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee la shaqeeya shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya siyaasi ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladdii cabdiqaasin salaad xasan ayaa ku dhintay dalka turkiga xasan abshir faarax oo muddo la xanuunsanayay kansar ayaa ku dhintay da'da toddobaatan iyo toddobo isagoona ku dhintay dalka turkiga wuxuuna soo noqday duqii muqdisho xilligii dowladdii maxamed siyaad barre waxaana geeridiisa xaqiijiyey safiirka dowladda federaalka u fadhiyo dalka turkiga kulan muhiim ah oo u dhexeeya wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud iyo mid ka mida beelaha dega gobolka ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud tafaasiisha warkaas waxaa noo hayaa waryaheenna cabdisamed cabdulaahi kulankan oo lagu soo gunaanaday degmada ceelbuur ee walaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxa uu u dhexeeyey odayaasha iyo waxgaradka beesha reer xaaji saleebaan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan walaayadaas dowro shan iyo toban maalimood loo qabtay waxgaradka beesha reer xaaji saleebaan ayaana berber soctay waxaana gunaanadkeeda loo qabtay munaasabad laga jeediyey kelimado kala duwan odayaashan uu ka socday degmada cadaada iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada ayaa waxa ay wacad ku mareen inay ka qayb qaadan doonaan halganka ka socda soomaaliya ee shisheeyaha looga soo horjeedo sidoo kalena ay shareecada islaamka ku dhaqmi doonaan waa kuwan qaar ka mida waxgaradkaas oo soo dhoweeya kulanka insha allahu tacaala anu waxaan ka mid odayaasha ragga waxgaradka culummada reer xaaji shaleebaana ka mid ahay waxaanu halkan u nimid insha allahu tacaala ayaan rabaa inaan laba kelima ka taabto marka wada tashigii iyo shirkii markaan laba arrimood ka taabto annagu haddii aynu nahay beesha reer xaaji shaleebaan ee ka tirsan degmada cadaado in badan ayaanu walaayada u yeeranaynay oonu doonaynay inaanu ku dhaqanno shareecada islaamka in aan fahamno shareecada islaamka nolosha ay leedahay waa waxaan ogayn laakiin waxaan u lahayn tanfiid wax la yidhahdo fulin annagu islaam waa ahayn laakiin waxay nagu yaraaday macnaha ismaqalkii iyo wax isla qabsada shareecada sidii loo fulin lahaa waxaan marka ku faraxsannahay annagu haddaannahay reer xaaji saleebaan iyo wadatashiga walaayadaan ugu nimid sida shareecada islaamka loogu adeegayo sida maaragtay yacni qof walba wixii aayadda qur-aanka uu ku mutaysto loogu fulinayo waxaan leeyahay oon mar labaad leeyahay oon islaamka u sheegaya ciddii imaqlaysa iyadu buwaabay maqlaysaa cidda aan nala joogin daafaha dunida jirta shareecada islaamka ha lagu dhaqmo kutubka aliyo sunnadii nabiga ha la qaato waa wax adduun iyo aakhiraba naanfacaya aynu ka harno waxaana laku maran habaabinayo oon adduunyana lagu gaarayn aakhirana aan laga dheefayn wax waa qaadannay insha allahu inaannu awooddayna inay karaamkanaga hirgelinno inaan hore ugu soconno inaan wax ka qaadanno nafta iyo maalka iyo maaragtay u hurno af iyo addin ku bixinno diyaar baannu nahay ha lagu dhaqmo dhaqanka ha la waafajiyo reer xaaji salebaan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga taasaan jecel inaan geyno haddii ilaah aan qaadno annagoo nafteeda taasaan jecel inaan ku dhaqno inay hirgasheen ilaahayaan ka rishaynaynaa marka waxaan leeyahay dadka islaamka ah meeluu joogaba cidduu doonto ha ahaado cidduu doona ha ahaado kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga aannu qaadanno suldaan daa'uud xasanna oo ah suldaanka beesha wacaysle ayaa isna ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda wuxuuna beesha kula dardarmay inay dhaqangeliyaan qodobada ay ku heshiiyeen iyaga iyo walaayada waxaan leenahay reer xaaji saleemaan soo dhowaadaan leennahay waan idin sugaynay waana timaadeen waxaad u timaadeen dadkiinnii baad u timaadeen diintiinnii ku dhaqankeeda baad u timaadeen waxaan leennahay soo dhowaadha waan idiin baahnayn garabkaynnii baad tihiin culmo u diinkaynnii baad tihiin maantay waxa ummadda isku keenay waa kitaabka ilaahay aa isku keenay waactasimuu bixabliillaah inaan kitaabka ilaahay qabsannay ayaan iskugu nimaaday makaankan haddaysan kitaabka ilaahay uusan shaqay lahayn qolo la arkaba meesheedii ayay ku xirraa lahayd laakiin kutubka ilaahay yaa shaqeeyey sheekh cabdulaahi abuu khaalid waaliga walaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa isna ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda wuxuuna beesha reer xaaji saleebaan kula dardaarmay inay gaarsiiyaan eheladooda waxyaabihii ay dowladda kaga faa'iideen waa faa'iido oo maaragtay oo faa'iidooyinka ka mid ah dadka diinta in la gaarsiiyo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo rusushii ka horreyday waxaa loo soo diray dacwada inay gudbiyaan ilaahay risaaladiisa soo dejiyey in dadka ay baraan addoommaha allah inay gaarsiiyaan qodobka labaadna waxa weeyaan maanta waxaa taagan fariida oo runtii muhiim ah faraa'idka islaamka ka mid ah waxa weeyaan fariidatuljihaad waay jihaad ayaa maanta taagan diintaan aan isu sheegayno aan baranayno aan leenahay hala faafiyo waxa weeyaan waxay diintaas oo sunnada ilaahay subxaana wa tacaala ka mid ah diintaas inay socon karin bilaa shawka bilaa jihaad inay socon karin maantana waa waa la arkay jihaadkana markaan allah subxaana wa tacaala ayaa ayaa waajibiyey nagu waajibiyey marna wuxuu noqdaa jihaadka fardu ceen marna fardu kifaaya maanta waxa weeyaan fardu ceen waa jihaad diintaas waxay u baahan tahay maaragtay sabar iyo dulqaad ay u baahan tahay in loo adkaysta u baahan tahay dadkan iimaanka keligiisii iyo islaamnimada sheegashadeeda looma dhaafino diinta maaragtay qur-aanka iyo sunnada nabiga sala allahu alay wasalam iyo taariikhda dadka muslimiinta ay leeyihiin dhammaan waxay sheegahayaan in sideedaba qofka haddii ahlul iimaan oo muslim uu yahay oo khaalisa in la imtixaan hayo insha allahu tacaala ilahina subxana wa taala waxaan ka rajaynaynaa in towfiiq iyo khayr iyo wanaag adduun iyo aakharaba ilaahay siiyo nuwaafajiyo kulankan ka dhacayay magaalada ceelbuur islamarkaana ay isku arkeen mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo sidoo kale hogaanka beeshareer xaaji saleebaan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan sidaan oo kale deegaan hoostaga magaalada baraawe ay ku kulmeen odayaasha iyo waxgaradka beesha ciroole iyo sidoo kale mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaas oo looga arinsaday qodobo muhiim ah askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee gado faahfaahinta warkaas waxaa noo hayaa wariyaheenna cali aadan askarigan uu muddo kooban ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaan qaybta loo yaqaano booliska ee ku sugan degmada baardheer ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee gado ugu horreyn wuxuu ka sheekeeyey qaabkii uu ugu biiray askarta maamulka jubbaland iyo dhibaatooyinkii uu kala kulmay muddadii uu ka tirsanaa ciidanka axmed madoobe nimankan waxaan ku galay macuusleyba marka hore ahay ka dambana haddana duurka diaan joogi way waa xarood muddo haddaan la joogin haddana dhac iyo dhibaato fara badan baa iga soo gaartay haddii marka aan kululaaday maadaama aan qaldamay shalay haddana waan ka toobadkeenay oo macnaha sida iyadaan ka soo baxay fakir qaldan oo saliim aan ahayn aan ku shaqaynayn oo ummadda ay nala qabtay marka dad is aruursaday oo hadda rag un is aruursado dhallinyaro oo maskaxdooda qaldaanahan fikirka sagahay oo dad badan haddana waa soo gudoomay wax yarna waa ku harnay ilaa aan badnayn oo ilaa saddex nin meeshaan ku harn markaan meesha ka carar marka baar dheeraan tagnay soona baar dheeraan tagnay baar dheeraan ilaa muddo saddex sano ku noolay dadka hadda duur macnaha ka shaqeeyaan aniga hadda oo duurka soo aadan kuma jirin saldhigga iyo gudaha meelahaasan iska jojoog marka nin tababar hadda qaatay oo tababar iyo hadda arrimo fara badan hadda marayna ma ahayn gudahan iskaga jiray hadeer haddii aan duurku adi sidii un inaan anfacayn aan u arkayna waa iska toobadkeen mushaaraad wax yaroo annaga dee lambar ma leheen ee lasoo aruuriyo degmada laga soo aruuriyo aan qaybsan jirnay oo nala siin jirin iyo wax tababaroo nala siin male sidoo kale askarigan ayaa la soo goostay qori aki afartan iyo toddoba ah wuxuuna sharaxaad ka bixiyey qaabkii loogu soo dhoweeyey degmada ceelcadde oo ah halka lagu soo bandhigay qori oo kuuriyaan aan la imaado iyo rasaastiisa qasnada ee wax wax dhibaato hadda lama kulmin maadaama hadda oo hotel intii lii dejiyey si wanaagsan baa lii soo dhowey wakaayo hadda wax dhibaato lama kulmin degmada baardheere ee gobolka gado waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka farxanayay ciidamada maamulka jubbaland kuwaas oo isku soo dhiibayay walaayaadka islaamiga ah ee gado iyo jubbooyinka waxaana xusid mudan in dhowaan sidan oo kale tiro askar ah oo ka soo goosatay maamulka jubbaland lagu soo bandhigay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka abaalmarino qaali ah ayaa la guddoonsiiyey arday qur-aanka kariimka ku dhammaysay madaraso ku taala deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose wariyaheenna maxamed daahir calasow ayaa inooga diyaariyey warbixintan
بسماء الأكوان عشاق القرآن يا نور الإيمان munaasabaddu waa ay sii socotay waxaana goor dhow la gudageli doonaa wakhti ka mid ah wakhtiyada ugu qaalisan ee munaasabadda waana xilliga la abaalmarinayay ardayda dhammaysatay qur'aanka kariimka balse waxaan ka hormarinaynaa bandhig waxbarasho oo ay soo diyaariyeen ubadka dhigta cushaaqul qur'aan وأخيرا وليس آخرا باسمكم جميعا نتقدم بالشكر لإدارة ومعلمي مدرسة عشاق القرآن التي عملنا بروح الفريق الواحد تحقيقا لأهداف المدرسة كما أتوجه لمتخرجاتنا عزيزات بالتعنية القلبية أي أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر كم عدد الرسل والأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم خمسة وعشرين نبيا ورسولا هل تعلم أن أول من طاف بالبيت العتيق الملائكة هل تعلم أول من قال سبحان ربي العظيم إسرافيل عليه السلام hadda waxaa la gaaray xilligii abaalmarinta la siinayey dadkii mutaystay afar qaybood ayaa goobtan kala tegay hadiyado kala duwan oo qaali ah waxaana ay kala yihiin kow ardayda qur'aanka kariimka dhammaysay labo ardayda mujtahidiinta ah qaybta saddexaad ee hadiyadaha la tagayna waa ardayda si gaar ah akhlaaqda loogu xushay afar waalidiinta dhalay ubadka mujtahidiinta ah iyo kuwa akhlaaqda u saaxiibka ah iyaguna waxa ay ka saramareen kuwa hurday ee aanan ka warqabin ubadkooda waxaa intaa dheer ah oo hadiyado laga safay culimmada nabadoonnada iyo marti kale oo xaadir ku ahaa munaasabadda ay qabatay cushaaqulqur'aan يا تاجا يعلو بسماء الأكوان
cushaaqul qur'aan waxyaabaha ay la gaar noqotay ee fagaaraha la timid waxaa ka mid ahaa in gabadh ka mid ahay ardayda ay ku abaalmarisay kun doolar halka siddeed waalid oo dhalay ardayda mujtahidiinta iyo kuwa akhlaaqda leh iyaguna midkiiba goobta lagu siiyey min boqol doolar markan waxaan carabka ku dhufanayaa magacyada ardayda la abaalmariyey oo dhammaantooda ahaa gabdho kow ummu cabdilaahi maxamed cali oo hormuud u ahayd gabdhaha waxa ay goobta kala tagtay oo faraha loo geliyey kun doolar qaybaha waxbarasho ee cushaaq waxaa ka mid ah qayb u gaar ah dadka waaweyn oo ay ku bartaan qur'aanka umuu cabdilaahi qaybtaasi ayay ku xifdisay qur'aanka kariimka gabdhaha kale ee la abaanmariyey qur'aankana dhammeeyey waxa ay ahaayeen xabso cabdulaahi cali sundus maxamed xasan xabsa xasan cali asmaa cabdilaahi jaliil anisa axmed cabdulaahi asmaa saalim cali halkaas aan kaga baxo ardayda كرام الدنيا أن تحيا البشرى cushaaqulqur'aan markan waxa ay milicsadeen waalidka intaan xaflad ka qaybgelayay ima soo marin munaasabad lagu abaalmarinayo waalidiinta ku dadaashay ubadkooda haatan iga dhegayso oo aan kuu sheego waalidiinta la xusay ee qofkiiba xafladda lagu siiyey min boqol doolar kow faadimo cali ibraahim waxaana la siiyey boqol doolar nasteexo maxamuud xaashi oo lagu abaalmariyey boqol doolar muna cabdilaahi cali oo iyaduna lagu abaalmariyey boqol doolar ubax jaamac ibraahim oo heshay boqol doolar lagama bixin hooyooyinka la abaalmariyey laakiin raggii ku sugnaa xafladda ayaa isweydiiyey cushaaqulqur'aan maxay u eegi weysay waalidiinta ragga ah ee ubadkooda ku dadaalay lagama tegine ee markaan cushaaq waxa ay u yeereen sheekh xasan maxamed abuu cabdilaahi oo goobta lagu siiyey boqol doolar hooyooyinka ayaa lasii milicsaday waxaa loo yeeray muna cabdilaahi cali oo goobta ku qaadatay boqol doolar maryamo maxamed cabdiraxmaan oo ka mid ahayd waalidiinta ayaa iyadana la siiyey boqol doolar xabso axmed ibraahim ayaa loo yeeray waxaana ay ku biirtay waalidiinta qaatay boqolka doolar ee lagu abaalmariyey ugu dambayntii waxaa mar kale magaceeda lagu dhawaaqay ummu cabdilaahi maxamed cali oo kaalinta koowaad ka gashay ardayda la abaalmariyey ma isweydiisay markaan maxaa loogu yeeray ummu cabdilaahi maxamed waxay ahayd waalid qur'aanka bartay ubadka ay dhashayna geysay cushaaqulqur'aan halkaasina ay kula socotay waxbarashada cunugeeda iyadoo ku dadaalaysa kunka la siiyey waxaa loogu daray boqol doolar oo ay ku heshay inay ka mid noqotay waalidiinta ubadka ay u dhigtaan cushaaq ee ku dadaalay ubadkooda markan mar qura ayaa waxaa takbiirta isqabsaday dadkii ku sugnaa howlka ay ka socotay xafladda allahu akbar
sababtu maxay ahayd jawaabtu ha isku mashquulin aniga ayaa kuu haya maamulka cushaaqulqur'aan waxa ay goobta kaga dhawaaqeen in siddeedda waalid ee la abaalmariyey ay ubadkooda lacag la'aan ku dhigan doonaan madrasada أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان waxay xafladdu socotayba waxaa la soo gaaray gunaanadka xafladda macmacaan goobta lagu bixiyey kadib waxaa la fasaxay kasoo qaybgalayaasha munaasabadda markan alfurqaan waxa ay fursad u heshay waalidiinta waryaheena cawil cabdilaahi ayaana waraystay waalidiinta oo wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan xafladda magacayga umu sundus madrasada maasha allah aad baan u fiicannahay waan nimcaysannahay
farxadaada farxadayda lama soo koobi karo maanta maasha allah aad baan u faraxsanahay gabar baa qur-aanka ii dhammaysay waalidiinta ilmaha qur-aanka u dhammeeyeen baan ka mid ahay alxamdulilaah alxamdulilah ciigbaadu macal ibraahim farxadeeda maasha allah tabaarak allah maxaad dareemaysaa farxad aad iyo aad u weyn gabar ayaa halkan qur-aanka iga dhammaysay asmaa saalim cali ayay ka war maanta farxadaada wallaahi farxaddeeda lama soo koobi karo waayo gabadh iigu horraysa qur-aanka ii dhammayso waaye aad ayaan ugu faraxsanahay alxamdulilah macallimiintana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra jazaa caalimiinta waxaan leeyahay wallaahi miisaalkooda allah badiyo ayagoo kalena allah nagu badiyo dhammaanteenba marka aad iyo aad ayaan ugu baaqayaa inay sii kordhiyaan juhdiga hadda ay bixiyeen mid lamida inay bixiyaan jazaahun allahu khayra jazaa wa axsana allahu miisaalahu hadiyooyin waxaan helnay aad u qaymo badan oo waarid ahaan iyo waxaan u helnay inaan ciyaalkeenna iyo macallimiinta aan u dhexayno aan ka warqabno ciyaalkii oo libisan oo nadiifa aan soo dirno boqol boqol dollar oo abaalmarina ayaa had- waaridiintana siiyey maya tanoo kalenta weli ma arkin weliba waxaa noola raaciyey ilmaha qur-aanka dhiganaya madrasada waqti alla waqtigay dhiganayen oo dhan in lacag laan tahay oo wax lacaga aan nagala qaadanaynin marka waxaan leenahay madrasadeenna ilaahay ha noo barakeeyo madrasooyinka oo dhanna ha ku daydaano insha allahu tacaala heesaa leenahay halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa isdilay kaas oo ka qayb qaatay duulaano badan oo uu maraykanku ku qaaday caalamka islaamka wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa xaqiijinaya inuu isdilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada gaarka u tababaran ee ameerikaanka ah kuwaas oo fuliya howlgallada gaarka ah ee ka dhaca waddamada caalamka islaamka kabtanka isdilay wuxuu caan ku yahay kabtan amerika wuxuuna horay u helay abaalmarinta xiddiga qalinka ah ee la siiya ciidamada maraykanka kuwooda ku lugta leh duulaanada caalamka islaamka wuxuu sarkaalka isdilay ka qayb galay ilaa lix howlgal oo gaar ah kuwaasoo dhammaantood ka dhacay waddanka afghanistaan oo ay ka mid yihiin dagaaladii labada kun iyo sagaalkii ka dhacay waadiga arqandaab ee dalka afghanistan kabtan andrew markisono ayaa muddooyinkii dambe wuxuu ka cabanayay mashaakil xagga dhimirka ah oo ka soo gaaray dagaalada aan kala joogsiga lahayn ee uu kala kulmayay intii uu ku sugnaa waddanka muslimka ah ee afghanistan inta uu maraykanka qirtay waa sarkaalkii soddonaad oo ameerikaan ah oo si gaara uga tirsan ciidamada kumaandoska maraykanka oo isdila kuwaasoo dhibaatooyin xagga nafsiga ay ka soo gaartay dagaalada ay kaga jiraan caalamka islaamka warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa